بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أفر يطبا إن كانت الصلاة صلاة هدي أي تهي ثلاثية مثل دحليل ونسبه sida kal maqribi maqribkii oo kale aw amase rubaaciyatan afar mid loo nisbeeyey haddii ay tahay sida ka duhri duhrkii oo kale waybe iyo walcasri casarkii oo kale iyo walcishaai cishihii oo kale fa inahu ina almusallii musalligii kii dukanayay yaqra-u wuxuu aqrinayaa atashahuda ataxiyaadkii ayuu aqrinayaa atayaadkii almadkuura lasoo sheegay aanifan gordhow maca salaati salligii macigiisii ayuu aqrinayaa cala nabiyi nebiga lagu salinayay sala allahu caleyh waala alihi wasalam uma kadib yanhadu wuu hinqinayaa oo wuu kaca qaa'iman haaluu yahay mid istaagayo muctamidan asigoo ku tiirsanayo calaa rukbateehi labadiisii jilbood raafican asigoo kor u qaadayo yadeehi labadiisii gacmood ilaa xadwi mankibayhi labadiisii minkab qaabilkoodii qaa-inan asagoo dhahayo allaahu akbaru wayadacu wuu dejinayaa humaa labadii gacmood ee yadayhi ayaa ula jeedaah labadiisii gacmood calaa sadrihi laabtiisii korkeed uu ku dejinaya kamaa taqadama sidii soo hormartay ama sidii kamaa sidii taqadama huwa maaga soo hormaray wayaqra' uu aqrinaya alfaatixata fahtay aqrinaya faqad oo keliya wainqara' haddii u aqriyo fi thaaliati rakacadii saddexaad dhexdeedii waraabicati rakacadii afaraad dhexdeeda min aduhri duhur xaggiisii ka ahaatay ziyaadatan ku aqriyo waxaad dheeri ka can ilfaatixati xaggeeda fii bacdi alaxyaani falaa basa dhib ma laha lihubuuti maa kii sugnaashadiisii yadullu tusinayay calaa dalika arrinkaas dushiisii can inabiy sal alay wasalama ka sugnaaday min xadiidi abi saciidin xaggiisii radi allahu canhu wain taraka haddii ka tago ninka salaata salligii cala nabiy lagu salin lahaa sala allahu alayh waali wasalam bacda tashahudi lawali ka tago falaa basa dhib ma laha maxaa yeele lianna hu salligaas hooskaas lagu aqriyo mustaxabun waa mid la suneeyey walaysa huwa salligaasi biwaajibin maaha fi tashahudi lwali buu dhah uma kadib yatashahadu waa taxyaadayaa bacda haaliati rakcadii saddexaad kadib min almaqribi maqrib xaggiisa hadday ka ahaatay wa bacda araabicati ti afaraad gadaasheedana waa taxyaadayaa min aduhri duhur xaggiisii ka ahaatay iyo walcasri iyo walcishaa kamaa taqadama sidii soo hormaray dalika arrinkaasi fi salaati salaaddii dhexdeed kusoo hormaray athunaa-iyati laba loo nisbeeyey uma kadib yaslimu waa salaam naqsanaya can yamiinihi midigtiisa ayhu xaggeeda iyo wa shimaalihi bidixdiisa xaggeeda wayastakfiru llaha alla ayaa dembe dhaaf weydiisanaya alaaan saddex jeer wayaquulu wa ohanaya kadib allaahumma ya allah allehow anta adiga salaamo yaa tahay midkii badbaaday aan waxaad badbaadinayo wa minka xaggaada ayuu ka ahaaday assalaamu badbaadinta tabaarakta allow ad kheyrkaad ayaa batay ama waa kor ahaatay yada aljalaali weyninka allihii u saaxiibka ahayow iyo walikraami sharafta laa ilaaha ilaa xaggar lagu caabudayo ma jiro ila allah allah mahane waxdahu ay munfaridan haalu yahay keligiisii laa shariika ay laa mushaarika haal aan u sugnayn mid wax la wadaago lahu alle lahu alle keligiisa u sugnaaday almulku boqornimo walahu alle keligiisa u sugnaaday alxamdu mahad wahuwa alle calaa kulli shayin wax walba dushooda qadirun waa mid awoodo laa xawla xiila nooma sugnaanin walaa quwata awoodna nooma sugnaanin ilaa bilaahi ilaahay kaalmadiisii maane bimacuunat illaahi allaahuma yaa allah allehow laa maanica mid diidaya ma jiro limaa wixii adayta aada siisay walaa mucdiya mid siin karana ma laha limaa wixii manacta aada diiday walaa yanfacu wax uma tarayo daljadi midka maalka u saaxiibka ah ama xodontanimada u saaxiibka ah minka xaggaadii aljad xodontanimadiisa wax uma tarto laa ilaaha ilaa xaaq lagu caabudayo ma jiro ila allahu allaha mahane walaa nacbudu ma caabudayno ilaa iyaahu allaha keligiisii mahane lahu lilahi ilaahay keligiisa u sugnaatay annicmatu nicmo walahu alla ayaa u sugnaaday alfadlu dheri walahu alla ayaa u sugnaaday athanaau amaan alxus oo wanaagsan laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudayo ma jiro ila allah allaha mahane mukhlisiina hal u saafi yeelayaan dadka ayaa loola jeeda lahu alle addiina cibaadada walow kariha haba ha nacaane alkaafiruuna gaalada wayusabixu ninkii wuu tasbiixsanaya musalligii ahaa salaada ka bay allah alla ayaa u tasbiixsanaya alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex jeer wayaxmadu waa u mahad celinaya hu alle midla dalika kaasoo kale wayukabiru waa takbiirsanaya waa weyneynaya hu alle midla dalika oo kale wayaquulu oranaya tamaama almiati boqolka tii dhamaystiraysay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiiruna oranaya wayaqra' wuu akrinaya aayat lkursiy aayatulkursi akrinaya waqul huwa allahu axadun ayuu akrinaya waqul acuudu birabi lfalaq ayuu akrinaya waqul acuudu birabi nnaas ayuu akrinaya bacda kulli salaatin gadaasheed wayustaxab waxaa loo sunaya takraaru haadihi waxaa loo sunaya dheh takraaru haadihi tan soo celcelinteeda taasoo suwari suurooyinka ah athalaatha oo saddexda thalaatha maraatin saddex jeer athalaati oo saddexda dheh thalaatha maraatin saddex jeer inuu celceliyo ku celceliyo bacda salaati alfajri salaad subax kadib wa salaati almaqribi salaad maqrib kadib liwuruudi laxaadiidi axaadiidta soo arooritaankeeda daraaddeeda bihaa ay ku soo aroortay hee celcelintaasi bacda salaati alfajri wa salaati almaqrib canha dheh can inabiy nabiga xaggiisa sal lla alay slam wa kullu haadihi tan dhammaanteeda taasoo aladkaaru adkaa wa kullu haadihi tan dhammaanteeda taasoo aladkaar adkaarta ah sunnatun sunooy walaysad ma aha bifariidatin ma aha shan iyo toban way sharaxu ayib musanifku raxmatullaahi caley wuxuu leeyahay afar iyo toban nudqoda afar iyo tobnaad ama faqrada afar iyo tobnaad wuxuu ku odhanayaa in kaanat isalaatu thulaahiyatan salaadii hadday noqoto hee mid saddex raka ah ama afar raka ah haddii saasay tahay waxay leedahay ataxiyaad iyo fadhigiisii oo kale hadan haddii laba rakadood ay tahay waa soo marnay waxay leedahay hal ataxiyaad laakiin haddii hal haraka ay laba rakaca ka badan tahay saddex ama afar ay tahay waxay leedahay laba ataxiyaad iyo fadhigooda ay leedahay ataxiyaadkii dambe ayuu ka hadlaa meeshaani marka laga bilaabo kii hore waa ka soo hadlay wuxuu dhahay in kaanat isalaatu salaadii haddii ay tahay thulaahiyatan saddex ley hadday tahay bimacnaa saddex rakaac haddii ay tahay sida kalmaqribi maqribkii oo kale waybe aw amase rubaaciyatan haddii ay tahay afarley waa afar rakaac hadday tahay waay sida kaduhri duhrikii oo kale iwal casri casarkii oo kale iwal cishaa cishii oo kale waybe hee fa inahu musalligii waay fa inahu musalligii jawaabu shardigii waay in kaanat in harfu shardi soo maa kaanat ficilkaasi maqliga ama halkaa ka jiraysa jawaabkiina waa kana ficlu shardigkaasu ahaa fainahu ina almusallii kii duknaayay hee yaqra'u wuxuu aqrinayaa atashahuda ataxiyaadkii ayuu aqrinaa ataxiyaadkaasoo almadkuura lasoo sheegay aanifan waqti dhow waqti dhowgee lagu soo sheegay kii ka horeeyay ida kaanat salaatu hunaa'iya ay rakaatayni ka salaati alfajri saddex iyo tobana laga soo sheegay mar dhow maanu ahde isagaa ku xigaba anifan goordhow waqti dhowa ayuu aqrinayaa ataxiyaadkii lasoo sheegay mar dhow ayuu aqrinayaa ataxiyaadku waa isku mid ataxiyaad kan hore iyo kan dambe waa isku mid le hal meel iskula eg yahay xagee ku eg yahay ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh maca salaati salligii macigiisii lala qabo cala nabiyi nebiga ku salinayay sala allahu alayh waala alihi wasalama asagana waa ku dara salligiina waa ku dara waay kii hore salligii hadhaa soo dhaafayna salli waa lagu daray soo maa kana salligii waa ku daraa uma kadibna hee yanhadu marka ataxiyaadkii hore ayuu ka hadlayaa kan ataxiyaadkii hore waay kii hore soo dhaafayna maxay aday ataxiyaad salaad kastoo laba rakaca ah ataxiyaadkeedii waay hallay qabtaa iyada maahno halkeeda ka soo hadlaya kaa sax waay kan marka wuxuu ka hadlaa atayaadkii hore atayaadkii dambe inuu rabo iyuu rabo inuu ka hadlo uma kadib yanhadu wuu kacayaa waay wuu hinginayaa waay hingashada kacitaan waay inuu iskaaliyo oo istaag isku diyaariyo le waay uma kadib yanhadu huwa musalliii musalligii dheh waa hinqinayaa oo wuu kacayaa qaa'iman haal uu yahay mid istaagayo istaagay uu kacamaan muctamidan haal uu yahay mid ku tiirsanayo calaa rukbatayhi labadiisii jilbood labadiisi jilbood ayuu ku tiirsanayaa waay ayuu ku kacaa laba sifaad lahaa soo marnay soo maha kaas ama wuxuu ku kacayaa labada gacmood u dhulka dhiga ku kaca ama labada jilbood labada jilbood uu sheegay musanifka intaasuu badan yahay isaga raafican haaluu yahay mid kor yeelayo yadayhi labadiisii gacmood ilaa xadwi minkabayhi labadiisii minkab qaabilkoodi booskan waa booskii afaraad gacmaha kor loo qaadayay waay soo maha inta takbiirat ilihraami waan soo marnay cinda rukuuci waa soo marray cinda rafyi min arukuuci waa soo marray saddex maano kii afaraad waay markii labada rakacado ataxiyaadka hore la taxiyaaday laga kacaayo ayaa gacmihii kor loo qaadaa booskii afaraad waay laakiin meeshii ku kor qaadaya gacmaha kor ugu yeelaya waa xaggee laba qoloo ku jirto isagana culimada laba qol ay ka leeyihiin markii ninkan oo ataxiyaadku u dhammaaday uu rabo inuu kaco hinqinaayo hinqishidiisii ka hor ayaa gacmaha kor u qaada wuxuu geynayaa minkabeen booskoodii ama wuxuu geynayaa dhigaha booskoodii markaas kadib uu kaca culimada qaar aa qabta qool waay qool labaad ayaa jira markii ninkaani hinqido uu kaco istaago markaasaa koryeelayaa ama gacmihii wuxuu u koryeelayaa dhigaha tooskoodii ama minkabka tooskoodii labadaasi ayaa jirta sida daliilku u dhowna waxaa waaye markii kaco inuu koryeelo waayo markaad istaagtid markaasaa koryeelaysaa booskoodii u koryeelay sida kale haddaad yeeshana culimo ayaa qabaan waa yahay marka sida laakiin xadiidka abdillahi ibni cumar ku cad ama aada looga fahmaayo hee xiina hee markii istaagay ayuu dhahaa nacma nebiga gacmo kor u qaaday markii istaagay ayuu dhahaa waa yahay marka markii istaagdid gacmaha kor u qaad ama markii soo kacayso kacitaanka ad u diyaar garowday kor u qaad labadaba way jiraan laakiin waxaan dhahnay hee xagga raajaxsanaanta markii aan fiirino saas ayaa noo dhow walcilmu cinda allahi wax laisku aaridayna ma aha qof kastoo si markaasi u badato ama adilid u fiiriyo ayaa ka dhiganaya hadda musanifka marka wuxuu dhahay wuu koryeelay waa ay dallaaqay qaayilan muxuu dhahaa markii marka kacayo ataxiyaadkii hore markii u dhammaado kacayo muxuu dhahaa allahu akbar uu dhahaa goormaa markii ataxiyaad ku dhammaaday uu rabo inuu kaco markaasu allahu akbar ku kaca laakiin markii istaagaa gacmaha kor u qaada wayadacu wuu dejinayaa humaa labadii gacmood ayadayhi damiirkii a celiyey labadiisii gacmooda wuxuu dhigayaa calaa sadrihi laabtiisii korkeedu saara meeshii marka horeba saarayay le kamaa sida taqadama huwa maaga soo horumaray sida soo horumaray waa soo sheegayoo meeshii uu saara waa wayaqra-u wuxuu akrinaya musalihii alfaatixata faatixadii ayuu rinaya akrinaya faqad oo keli ah len labada hore suuro lagu daraayay soo maha labada dembe laakiin suuro laguma daraayo ugu dhahay faatix keligeed u akrinaya wax laguma daraayo ilaa qaar laga soo reebaya asaga sheegi doono maahane wa in qara'a haddii uu akriyo musalihii fi thaalitati rakacadii saddexaad dhexdeeda iyo waraabicati rakacadii afaraad dhexdeeda min aduhri xaggiis ka ahaatay hee ziyaadatan rakacadda saddexaad yaa iska leh duhurka rakacadda afaraad yaa iska leh duhurka le waay wain qaraa huwa musalli haddii u akriyo fi thalithati rakacdi saddexaad dhexdeedii waraabicati rakacadda afaraad dhexdeeda min aduhri salaada duhurka haggeed haggeed haggeed haggeeda ka ahaadeen ziyaadatan ziyaada had akriyo can ilfaatixati faatixada xaggeeda ziyaado ka ah oo suuro ama aayado fii bacdi alaxyaani waqtiyaalka qaarkoodii dhexdooda falaa baasa dhib malaha fii bacdi alaxyaani marka ma badna waayo qaalibka labada ragcadood duhurka dambe nebiga alayh sala slam wax kuma aqrin jirin laakiin marmar ee waa ku aqrin jiray waayo rakcadda afaraad ee saddexaad ataxiyaadka hore markii laga kaco iyo tan ku xigdo afaraad suura faatixadii iyo suurad kale ama aayado kale inuu ku aqriyo waa dhacday waayahay maxaa taas tusinaya qaalibka marka waa in aan lagu akrinayn hayru qaalibna in lagu dara lagu akrinayo marmar lithubuuti ma kii sugnaanshidiisa yadullu tusinaya calaa dalika kaas ziyaadinta ah calaa dalika kaas ziyaadada waay can nabiy nabi xaggiisii ka sugnaaday sal alay slama min xadiidi abi saciid xaggiisii ugu sugnaaday radia allahu canhu abi saciid xadiidkiisa tusinayay madaxa qaar duhurka oo ku daraayay hee ziyaado i dheeri waayo wa in taraka marka taas waaye labadaas casarka iyo cishaha wax daliila looma haayo duhurka waa la haayaa xadiidkan abi saciida tusina ama casarka labadiisii rakacadda afaraad saddexaad iyo tan afaraad iyo cishaha rakacadda saddexaad iyo tan afaraad iyo maqribka rakacadda ee saddexaad ugu dambe intaasi waxay dhaheen culamada qaar daliil ma lahan in wax lagu daro daliil looma haayo rakcad ee ziyaado dheer iyo faatixada ka badan in lagu daro daliil ma laha laakiin meelaha qaar axaadiis markii aad asar marmar in lagu dari jiray ayaa axaadiidta qaarna laga fahmayaa laakiin ma badna maqribka naf- nafkiisiina bacdo ay khulafaa urashidiin qof ka mid ayaa ku dari jiray aqrinsanteeda gadaasheeda meelaha kale ku arki doontaan insha allah wain taraka haddii uu ka tago musalihii asalaata saligii cala nabiyi lagu salin lahaa sala allahu alayh waali wasalama ka tago bacda tashahudi ataxiyaadka gadaashiis alawali hore ataxiyaadka koowaad salligii nebiga inuu akriyo haddii ka tago iska dhaafo aan ku darin falaa basa dhib malaha waa yeeli kara waay waa heli karaa maxaa dhahay maxaa dhahay liannahu salliga mustaxabun waa mid la sunneeyey walaysa biwaajibin waajib ma aha fi tashahud alawal lagu akriyo waajibku ma aha isaga naftirkiisii atayaadku in lagu daraayo kowaad waa lasoo khilaafsanya laba qol oo ku jirto culamada qaar sunnana ma aha mana banaanay leeyihin in lagu daro ataxiyaadka koowaad sallig in lagu daro hee lama samayn karo suno ma aha lamaba samaynaya leeyihin qol labada ku jireen eh, waxay leeyihiin waa sunno nebiga ka sugnaatay inuu ku daray ataxiyaadka koowaad inuu ku daray salligiisii isagaba ka sugan tahay kan hore marka waa sunna mustaxab laakiin waajib ma aha kan dambe ayaa waajib ah ataxiyaadka dambe in lagu daro ayaa waajib ah ama ataxiyaadka hore in lagu daro waa sunno ayay leeyihiin qolkaasana sawaab ah xadiidka caaisha ayaa tusinaya cinda bni Caw- eh, abi cawaana ku sugan saxiixigiisii inuu sugan yahay nebi ku daray naftirkiisii sheekh albanina waa sifatu salaad buu sheegaya midka mudawalka waayahay wuu tilmaamaya Eh, marka midka hore ataxiyaadka hore in salliga lagu daro waa sunna haddii aad ka gaarayso imaam ma'muum aad tahay ku dar haddii imaam ay tahay haddii munfarid tahayna ku dar mar walbo laakiin haddii aad laga yaabo ma'muum haddaad tahay imaamka inuu degdego adigina aad salliga ku dara ay- kugu dheeraada ayaad dhici karta laakiin mar walbo ha- waa fiican in lagu daro sunna ah ama ataxiyaadka dambe in lagu daro waa waajib mana ansaxayo salaadiisa ilaa isaga lagu daro mahane waayahay uma kadib yatashahadu wuu ataxiyaadayaa ninkii musalliga ahaa bacda haliati rakacada saddexaad gadaasheeda min almaqribi maqrib waay Hadee ma maqrib af saddex leeway soo maa tii saddexaad haddii la imaado wuu ataxiyaadayaa wa bacda araabicati rakacadda afaraad gadaasheedana wuu ataxiyaadayaa min aduuri duuragiisii ka ahaatay iyo walcasri haggiisii ka ahaatay walcishaa isha xaggeeda ka ahaatay intaas waay haddii salaad ay tahay rubaaciya midda ugu dambe markii la imaado tahayad oo fadhiisanaa haddii thulaati tahayna midda ugu dambe kadib waa la imaana kamaa sidii taqadama huwa maga soo hormaray daalika arrinkaasi fi salaati salaada dhexda kusoo hormaray salaada salaadaasoo athunaa'iyati laba loo nisbeeyey salaasubaha iyo wixii lamidka ahaa jumcadii iyo raatibadii iyo wixii lamidka laakiin kaas salaada oo thunaa'iyada ataxiyaadkeeda si kusoo hormaray ayuu dhahay laakiin waxaa hal meel ay ku kala duwan yihiin halkaas meel ku kala duwan yihiin maxaa waaye juluusku way fadhiga fadhiga ay ku kala duwan yihiin salaadaha laba rubaaciyada ah fadhigoodii ataxiyaadkooda loo fadhiisanayo iyo thala- salaadaha ee thulaathiga ama rubaaciga ah ataxiyaadkoodii hore waa isku mid qaabka loo fadhiisanayo laakiin salaadaha thulaathiga ama rubaaciga ah ataxiyaadkooda dambe fadhigiis waa ka duwan yahay kan kale ataxiyaadka dambe salaadaha laba ataxiyaad leh fadhigoodi waa kala duwan yahay ataxiyaadka hore fadhigiisii waa si iftiraash maahane si kale ma aha iftiraash firgood mahaa waay iftiraasha la yidhahda lugta bidixda ayaa baadinkeeda lagu dul fadhiisanaya waa la laaba midigtana waa soo maray waa la too- waa taagaya ribteed salaadaha marka kuwa ataxiyaadka hore waxaa lamid ah salaadaha hal ataxiyaad leh ayana saasa loo fadhiisanaya sa saxiixiga ah salaadaha marka labada ataxiyaad leh kan dambe fadhigoodii isaga kii hore waa ka duwan yahay marka maxaa la yihahdaa tawaruk ayaa la yihahdaa atawaruku sinta ayaa sin dhul dhig ayaa la yihahdaa sinta dhulka la dhigaa taas ama biryaha ayaa dul- dhulka la dhigaa tawaruga la yihahda tawaruk tawarugaasi saddex sifou leeyahay saddex sifo meesha ugu yar haddii aan ka badnayninba tawarug wuxuu leeyahay saddex sifo kow sifada koowaad qofka lugtiisii bidixda ah ee wuxuu ka bixinayaa lugta midigta faraheeda iyo saaqeedii gudaheed faraheedii ayaa wuxuu aadinayaa bari sintiisiina waa ku fadhiisanaya ama beridiisiina waa ku fadhiisanaya marka lugtii haggay aaday bidixda lagu fadhiisan lahaa bari ay aaday bari bari ay aaday waxay ka baxday lugta midigta faraheeda iyo xooggeedii ama kubkeedii ama saaqeedii laba dhexdooda ka baxday inta aaday adiga marka baryahaadii iyo sintaadii ayaa hee waxaa u hee ku dhijisay dhulkii waay waa hal sifo tawarug ah sifo labaad lugahii dhammaantoodii in iftiraash lagu sameeyo adiga sintaada iyo beridaada iyo dhulka saaree lugtii bidixna sii hore waa yeelaysaa tan midigtana ayn waa leexinaysaa ayadna faraheedii suulkeeda waxay aadinaysaa tii kale meeshii aadinsanaayeen oo bari ah labadaba in hadhow la isborobaysana la rabaa malfaham horta labada dhammaantoodii ah ee farahoodii saan way bari ee lasla aadinayaa waa la leexinayaa waa fadhiya ma la fahme waayahay mid saddexaad ayadoo sidii haddaan sheegayna in la sameeyey lugta midigta waxaa lagu sameynaya iftiraash lagu sameynaya lagu- faraheedii waxaa la- la aadinayaa bari lugta bidixdana waxaa laga bixinayaa lugtii midigti kubkeeda iyo sinteeda dhexdooda laga bixinaa dad buurbuuran shago uguma laha kaas ma samayn karaan ba ma dhici karto laakiin dadka caddada way samayn karaan hadhow baroobaya marta waa waa laydinka fiirin doonaa marka dambe insha allah maxaa la samaynaa lugtii adiga waxaad ku fadhiistay sintii ama beridii ku fadhiistay lugtii midigtana waa iftiraashtay ciribteedii sintaada ayaa ku dhegan tahay faraheediina bari aada aadisay lugtii bidax la rabo marka xagee laga bixinaa boodaadi iyo lugtaada saaqeeda laba dhexdooda in laga bixiyo ayaa faraheedii bara la eedina ayadan taas adagoo laakiin saf ku jirto ma samayn karto haddaad imaam tahay iyo haddaad keligaad munfarid tahay aad samayn kartaa hasjibinin laakiin si tartiib ah taasna waa laydinka raba inaad tusaalaysaan waayahay saddexdaasay leedahay marka ataxiyaadka dambe saddexdaasi suuro ayuu leeyahay tawaruga ah sidaas way laakiin mar walba sinta ee dhulka la dhigaa waa marka musanif raxmatullahi alayh wuxuu leeyahay kamaa taqadama kamaa sii taqadama soo hormari dalika fi salaati thunaa'iyati ka soo hormar kusoo hormari way uma kadib yusalimu wuu salaam wanaagsanayaa can yamiinihi midigtiisa xaggeeda ayuu salaam wanaagsanayaa iyo wa shimaalihi bidixiisii xaggeeda ayuu u salaam wanaagsanayaa qaabka salaam wanaagsan waa soo marnay iltifaad mubaalaq ayadoo la samaynayo wayastakfiru llaha salaaddii markuu haddii salaam wanaagsanayee wuu ka baxay soo maa maxaa la rabaa marka adkaar salaadda ma laga baxay carar lama rabo adkaartaana la raba adkaartaan in la akriyo salaaddii la dukaday adkaarteeda ayaa la rabaa dersia u degdegaya iyo waxaas ma jiraan adkaarta salaada la raba in la akriyo iska ilaaliya meeshan haddaad ku aragto ka tagto kuma camal falin haddaba meesha uga yar qabso haddii wax dheer aan ka baq markaasi kugu dheeranayo qaababna way leedahay waa sheegi doonaya insha allah wayastakfiru llaha alla demb ayaa wayastakfiru dembe dhaaf ayaa wuxuu weydiisanayaa musallihi allaha alle muxuu odhanayaa ee alaaan saddex jeer astakfiru llah astakfiru llah astakfiru llah ayuu dhahayaa istakfiru llahna waa banaan tahay laakiin waa laga xoog badan yahay astakfiru llah leedahay as hamsi waa fatxine wayaquulu tartiibaa loo dhaha laakiin dadka qaar kamid waa boobsinaya astafir astafir astafir waxay dhahma mataqaanid astakfiru llah naso astakfiru llah naso astakfiru llah naso ha celinayadi digriga ku has- xasalidaa la rabaa degenaansho iyo khushuuc in aad ka hesho waayahay dembi dhaafkaasaa la imaanaysa maxaa yeelay salaadii adiga si la rabay uma la imaanine laabudda naqs inay salaadaada ku jiro waay maba sidii la rabay ma- uma imaan karto o- ee, uma- uma keeni karto salaada marka ilaahow intii aan go- eh, xadgudub ku sameeyey intii aan ka tagay ilaahu adaa kaga toobad keenay iga dhaaf rabo toog waay ha sidaas wey wayaquulu wuxuu odhanaya allahuma anta asalaam allahuma ya allah allehayow kadib astakfir astakfir saddex jeer markii u dhaho ducidun akrinaa allahuma ya allah allehayow anta adiga assalaamu ayaa tahay assalaamu ismu min asmaa ilaahi subxaana wa tacaala midkii wax badbaadinaya ayaa tahay oo haddana badbaaday ceeb iyo nuqsaan ka badbaaday wa minka adiga xaggaada oo keliya ee asalaamo badbaadada ka ahaatay badbaado ilahay xaggiisa ka ahaatay cid kale ku badbaadin kara malaha tabaaragta allo waa sara martay ma waad saraysaa yaa da ljalaali weyninka allihii u saaxiibka ahayo iyo walikraama sharafta laa ilaaha ilaah xaq lagu aaboodayo ma ma jiro waay adkaarti macnaheed inaad baratid waajiba kugu tahay iska ilaali ilaa ay dhaheen culamada qaarkood qofka haddii adkaar akrinaya qur-aan wixii ka soo horay haddii akrinaya macnaheeda usan aqoonin wax ejar ee laga siinayo maba jirta ay dhaheen wax macnahoodii aan la aqoonin laska ejar siinaya qur-aanka keliya laisku raacsan yahay wixii qur-aanka ka soo horay halis waa iska ilaali wax la akrinaysa maba taqaanid maxay waa maxay waxaan maxay aad baratid waa marka iska ilaali xoogga iska saar laa ilaaha ilaah ag laga aabudayo lagu caabudayo ma jiro ila allah allah keligiisi mahane waxdahu ila allah allah mahane dheh waxdahu keligiisa aluu ahaaday laa shariika mid wax la wadaago lahu allah uma sugnaanin lahu alla keligiisa usugnaaday almilku boqornimo oo kaamila aan dhammaanaynin naqsaan aan ku jirin walahu ilaahay keligiisa usugnaaday alxamdu xamdi oo kaamila wahuwa alle calaa kulli shayin wax walba dushooda qadiirun waa mid awoodo laa xawla xiilo iyo walaa quwata awood nooma sugnaanin ilaa billaahi ilaa bimacuunati illaahi ilaahay kaalmadiis maahane xiilo hee wixii nagu soo socdoo dhib ah aan kaga xiilaysano kaga fakano ma lihin awood wixii aan rabno daacada ilaahay aan kula imaano ma haysano ilaa bihe ilaahi ilaa bimacuunati illaahi ilahay haddii kaalmadiisii maahane ilahay haddii ku kaalmay maahane allaahuma yaa allah allayow waa caqiido iyo tawxiid allaahuma yaa allah allayow laa maanica mid diidi karo ma jiro limaa wixii acdayta aada siisay wixii aada siisay hee qof celin karo ma jirto wa wix ilahay kuu qoray qof kaa celin kaa kaa celin karo ma jira ku siiye ma jirto wa walaa nacbud walaa mucdiya qof siinaayana ma jiro limaa wixii manacta aada diiday wix ilahay kuu diidayna qof kuu diidayna qof ku siin kara ma jiraa ma jiro waay oo godarka ilahay loo hogaansamo waay walaa yanfacu uma anfacaayo daljaddi midka maalka iyo xoolaha u saaxiibka ah minka adiga xaggaada hee aljadduwa xoolihii iyo haninimadii wax uguma tarayaan xaggaada inamaa yanfacuhu daacat llahi way mise daacatuka wax anfacay wax kale maana ilahay daacadaadi way hoola waxba kuma tarayaan laakin ilahay daacadiisa wax ku taraysa laa ilaaha ilaha gar lagu caabudayo ma jiro ila allaha mahane ila allahu allah mahane walaa nacbudu ma caabudayno ilaa iyaahu alla keligiisi maane lahu ilahay usugnaaday keligiis alnicmatu nicmo nicmada iyo dheefta ilahay iskale isaga bixina walahu ilahay usugnaaday keligiis alfadlu fadli wa fadl dheeriya ilahay iskale walahu walilahi ilahay usugnaaday alhanaa amaan alxusna wanaagan alxusna ayaa saxa alxusna xusna ayay qoraan maxayna qoran xusna nay sooma xusnaa xusnaa saxa walahu athanaau alxasan haddii la yirahdo waa saas walahu walilaahi allah ayaa usugnaaday athanaau amaan iyo alamaan oo alxasanu oo wanaagsan saas noo dhihi karaa laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudayo ma jiro ila allah allah mahane mukhlisiina hal u saafin yeelayaan odoomaha lahu alle addiina diinka waay walow karya haba ha nacane alkaafiruuna gaalada waay wayusabixu llaha alla ayuu u tasbixisanayaa musalihii halaaan wayusabixu wuu nasixayaa allaha alla ayuu nasixayaa halaaan saddex jeer ee halaaan wa halaaiina soddon iyo saddex wayaxmadu waa mahadinayaa hu alla ayaa u mahadinayaa midla dalika kaasoo kale soddon iyo saddex waay wayukabiru waa weynaynayaa hu allah midla dalika kaasoo kale soddon iyo saddex wayaquulu kadib wuxuu oranayaa tamaama almiati boqolkii dhimaystirkiisii waay tii boqol ka dhigaysay soddon iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo saddex mee waay sagaashan iyo sagaal tii boqol ka dhigaysay tan oo maxay tahay taas laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiirun ayaa boqol ugu dhigaa waayahay meesha markaan joogno hee tasbiixiga iyo takbiirta iyo tahliilkaani ama taxmiidkaani tasbiixiga iyo taxmiidkii takbiirtaani hee lix nooc ayay ku timaaday lix nooc ee ku timaaday oraa ka sheegaynaa sifaan u dhegaysta lix nooc ay ku timaaday lixdii mid ka mid ah ayuu noo sheegay musanifka lixda bilaabayna marka fiiri ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa waasaca waay Ado- dadka waxaa laga yaaba mararka qaar inay degdegsan yihiin mararka qaar inay iska degan yihiin hadday degdegsan tahayna si ayaa kuu bannaan inaad samayso haddii hogo naashi- nashaad fiican aad haysatana si ayaa yeelaysa haddana adiga lay lagaa inaad samaysida lagaa la-yahay mahane ilahay sharcigiisa waase haye lix nooc ayaa ku timaaday kow Eh, toban su- subxaan allahi ah toban alxamdu lilaahi ah toban allahu akbar ah mee waay soddon intaan waa ku filan tahay xadiida ku imaaday bes toban toban ma ka tuurtay ka dantaada qabso toban toban le waa hal nooc midka labaad nooca labaad subxaan allaahi kow iyo toban ah alxamdu lilaahi kow iyo toban ah allahu akbar oo kow iyo toban ah meeqa waay soddon iyo saddex waay waa kugu falan yihiin hadiisa ku imaada isagan nooca saddexaad subxaan allaahi soddon iyo saddex ah alxamdu lilaahi soddon iyo saddex ah allahu akbar soddon iyo saddex ah meeqa waay sagaashan iyo sagaal bes boqol tamaam liyan laguma daraayo sagaashan iyo sagaal bes hadiisa ku imaada isagan waa samayn kartaa nooc saddexaad waay afar tan hadda meeshan ku qoran waay subxaan allahi soddon iyo saddexa alxamdu lilahi soddon iyo saddexa allah akbar soddon iyo saddex tamaam ulmia lagu daray laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu walaa kulli shayin qadiir mega maraynaa afar soo maha shan subxaan allahi soddon iyo saddexa alxamdu lilahi soddon iyo saddexa allah akbar soddon iyo afara allahu akbar ee soddon iyo afar mee waay shan waa samayn kartaa idan subxaan allahi labaatan iyo shana alxamdu lilahi labaatan iyo shana allahu akbar labaatan iyo shana laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa alaa kulli shayin qadir labaatan iyo shana meeqa waay boqol waay idan hal fahmay meeqa suurad waay lix waay lixdaasi midba mar yeel xasuuso kala sooc daakiridaada ayaa ku sugnaanaysa meesha ugu yarhay meeqa waay toban toban waay haddii toban toban jaanis u heshay maanta wax weyn wax weyna heshay in has dhihin mar walba qofku waxaa rabaa wixii badan inuu ku dadaalo muuminka laakiin taas markay ta- dan keenso hee samee as leedahay wayaqra wuu akrinayaa marka markidaas lixdaasi mid ka mid ayuu noo sheegay bes ti tamaamulmi ayuu noo sheegay wayaqra wuu akrinaya aayat alkursiy ayuu akrinayaa musallihii markii salaada ka baxo wuxuu akrinayaa suura aayat aayat alkursiy آية الكرسي كرسي كي آيات استوى وهي آية- أعظم آيات في كتاب الله وهي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إيه وقل هو الله أحد أي وقرنا يا كذب وقل أعوذ برب الفلق أي وقرنا يا وقل أعوذ برب الناس أي وقرنا يا قرمة بعد كل صلاة صلاة كستوك دا شيء لكن كل صلاة ميشن على قولها مكتوبة وهي. صلاة فرق وهي. wayustaxabu waxaa la sunayaa takraaru haadihi tan soo celcelinteeda taasoo suwari suurooyinkana lasoo celceliyo suuradooyinkee qul huwali iyo birabi lfalaq iyo birabi nnaas suuradooyinkaasoo alaati saddexdaa alaaa maraatin saddex jeer in lasoo celceliyo ayaa sunno ah xagee laakiin bacda salaati alfajri salaad subax kadib iyo wa salaati almaqribi salaad maqrib kadib waay salaad subax kadib saddex saddex la akrinaa maqribka kadibna saddex saddex salaadaha kale kadibna hal hal ha ka tagin laakiin salaad walba ha ka tagin gadaasheeda laakiin salaadaha kale saddexda kale hal hal layla akrinaa saddex saddex jeer waxaa goormee la akrinayaa salaada subax iyo salaada maqrib gadaashooda liguruudi laxaadiidi axaadiistii soo aroorideeda daraaddeeda biha suurooyinkaasay ku soo arooreen in la akriyo can nabiy nabiga xaggiisay ka soo arooreen sala allahu alayh waali wasalama axaadiisay leeyihiin marka saxiix ah wa kullu haadaa kan la soo sheegay dhammaantiisii kaasoo aladkaar adkaarta ah wa kullu haadihi dhe sax wa kullu haadihi tan dhammaanteeda taasoo aladkaar adkaartana sunnatun waa sunno adkaartan waa la akrinaa laleeyahay waa sunno walaysat hiya adkaarti ma ahanine bifariidatin fard iyo waajib ma aha qofkii ka tago waa dembaaba la dhahayo ma aha shan iyo toban wayushraw likulli muslimin wamuslimatin an yusaliya qabla duhri ilaa aakhir allah subxana wa taala